hadda waxaa la joogaa sheekh cadaawe cabdirashiid oo ka mid ah haalwadeenada masaajidka abubakar sadiiq sheekh sheekh cabdirashiid maantay halkan waxaa ka dhacay kulankii aad goobjooga ka ahayd ee looga hadlay arrimaha masaajidka marka waxaad docoshahay inaad kelmadaadu ay noqoto
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin marka kabacdi asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xalkan waxaan jeclahay inaan codkeyga u gudbiyo walaalaha communitiga manaabris minnesota ku nool xaqiiqa waxaan aad marka horeysa jeclahay inaan la qaybsado maaragtay walaalaha ilmahoodii maaragtay laleeyahay oo baxay dhibkay qabaan inaan la qaybsado sidoo kale waxaa lawada qaybsanaya inteeda meeshaan joogto oo waalidiinta ama maaragtay communitiga soomaalida ah aad ayaan u qaybsanayna maxaa yeele waxaan dareemi karnaa cunug qof waaridkii waarid ilmihiisii waaya bayaan dareemi karnaa culayska dhibkuu ku haya marka horeysa waxaan leenahay walaalaha waa inay ku samraan yani kuna samraan dhibkana waa lagu samraa wixii maaragtay khayr hashidna ilaah baa lagu xamdiyaa marka ku samraan leenahay walaalayaal iyana ilaahay meel joogaan inuu ilaahay ha ku xifdiyo marka kabacdi waxaan jeclahay in maaragtay aan u dardaarmo walaalaha minabris ama communitiga soomaalida ee minabris ku nool walaalayaalow saad ogtihiin anagu waxaan nahay ummad walaalaha oo waxaa la yidhaahdaa dad soomaaliya oo community ayaan nahay saad ogtihiin waxaan nahayn ummad jirta oo dhul iyo dal iyo wadan leh baan ahayn dawlad leh caalam leh caalamka laga yaqaano dad maaragtay aad ogtihiin waxqabadkooda iyo waxtarkooda ayaan ahayn maanta halkaa waxa ina keenay oo ina soo burburiyey oo ina keenayna waxaa weeye yani dhibaato iyo maaragtay balobaleen iyo wax dhexeena maray marka kabacdi xaqiiqa yani dhibaatooyinka wadanka dhacaynaya yani kulle waxaa dareemi kadhaa shaksiyaad gaara ayaa maaragtay aasaaskooda hore bilaabay oo aasaasay waxay markaa dhashay communitigadhammaa ummad wadanka dhammaa inuu maanta burburo oo baabao halkaan aan nimaadno maantay marka halkaan maanta weli maaragtay dhibkii isaga ahaa in maaragtay laga shaqaynayo oo weli maaragtay ummaddaa sidii loo walaalayn lahaa ama loo midayn lahaa ama maaragtay gacanta lasku qabsan lahaa oo loo noqon lahaa community jira anagu waa maanta dhul qurbaa joogno oo aad aragteen maanta ilmaheenni dhibaatada haysata kumaan kumba xabsida ku jira waxaad kaloo ogtiin kumaan kuma family ayaa baaba-ay oo burburay anagoo marka dhibaatadaas aan haysatay sidaan haysatay dalkeenada ogtiin dhibaatada ka taagan iyo xaaladka ka taagan labaatan sano oo baaba ku jiro inagua maanta loo baahanya dhibaatada noocaas sidaan uga bixi lahay in maaragtay gacmaha iska qabsano ama aan ka midoono ama aan ka walaaloono in maanta weli maaragtay shaksiyaad gaara oo ayagu maaragtay daran gaara leh in maaragtay ay weli dabkii wadaan hurinayaan waa wax maaragtay aan la qaadan karin baxaqiiqa marka gomnitiga soomaaliyeed ee minneapolis waxaan jeclaan lahaa ayagoo codkayga maqlaya in ay dadka waxgaradka xag sida culummada suladaamada odayaasha dhalinyarada cid kastoo waxgarada communitigan sidii loo midayn lahaa ama loo walaalayn lahaa ama dhibaatada haysata maanta oo laga saari lahaa dalkooduna waxa uga qabsan lahaa inay u istaagaan ee maantay in maaragtay weli loo sacabtumo ama maaragtay lagu garab istaaga shaksiyaad gaara oo maaragtay aan communitiga matiri karin sheekh haddaan kaa dhex galo ma u malaynaysaa in wada hadalku uu ku imaan karo iyo xalku in la wada hadlo oo lala fadhiisto dadka soomaaliyeed ee warbaahinta la hadlaya oo runtii mataqaanaa laga yaabo ayaguna inay action sameeyaan oo kulan noocaan oo kaleeta ay qabtaan ay uga soo horjeedaan kulanka maanta halkan ka dhacay ma u malaynaysaa oo taladaadu ma tahay in la wada hadlo oo meel dhaha wax la iskugu keeno oo iyaduna cid u dhexaysa aysan jirin dadkaas wax laga tabanayo iyo warbaahinta la hadlaya sida hadalka loo dhigay sawir xun bixinaya taladaadu ma tahay in la wada hadlo ayaga lala hadlo oo la wada fadhiisto inuu xal ku yahay ma u malaynaysaa
horta xaqiiqa waxaan ka coodaaranayaa ninkaa subaxadda u sheegay ninkaa walaalkay in maaragtay aan diyaar u ahay in maaragtay su-aalaan ka jawaabo haddana ma jeedin aan ka jawaabo balse mar kasta wada hadalku wax ma biyo wada hadalku waxbuu wanaajiyaa kullamaa dadku wada hadlaan aan kusoo dhawaana weeye soo fariisto weeye dhibki jiraan saxaab bixina weeye waxaa tabana shisheego weeye see wax u xalinaa weeye marka hadalku mar kasta wax ma xumeeyo waxbuu wanaajiyaa marka cid kastoo waxaa filaan lahayd wax tabanaysa in maaragtay cidda wax ka tabanaysana ha fadhiisato cidda wax laga tabanayana walaalkiis kale maaragtay uu ka qanciyo maratay wixdhaba uu ka tabanaya insha allah tacaala cid kastoo ka shaqayn karta maarata wada hadal iyo wanaag iyo maaragtay iskuso dhaweynna de waa door u banaan in maaragtay ay doorka ayaga ay qaataan marka insha allah tacaala taasaasaan uga jawaabayaa marka hadalkaygiiba ayaan ayaan sii wadanaya biidn illahi tacala waan ka cududaaranayaa su-aalo badan maaragtay maxaa yeelay diyaar umaahi ehel umaahi maarata inaan su-aalaha ka jawaabo marka communitiga waxaan kula talin lahaa walaalaha waxay ku jirtaa salafta iyo wanaagka waxay ku jirdhaa iyo horumarka waxay ku jiraan walaalnimada iyo isqabsiga iyo maaragtay isdhexgalka iyo maaragtay tanaasulaad ku jirtaan haddaan mitaal aan siiyo hadda for example wadankaan joogno labaatan kun ummad oo aan isku isku baa isku timid isku dhaqan maahan isku diin maahan isku af maahan dhibaatooyin badan bay soo mareen way ku tanaasuleen maantana waxaad aragtaa in caalamka dhammaa ayagu maanta ay maaragtay gacanta ku hayaan oo halkaa ku kontroolayaan sheekh cabdirashiid aad iyo aad baa umahadsan tahay asalaamu calaykum